and Selena is trying to live hers. VOA won the hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay waa maalinimo sabtiga siddeed iyo tobanka bisha maarj sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobadaan idaacadda idinku hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada ee maalin kasta oo sabtiya hadahanaad ka dhegaysanayseen v o a naadiyaani horta waxaa waaye muhiimadda waxaa waa akhriskiiyo qoraalka waaye ummad soomaaliyeed mar walba waxaa la dhahaa dee wax ma akhriyaan wax lee sheegaana la dhahaa sidaas darteeda anagoo taasi aan ka duuleyno ah waxaan sameynaa naadi akhris iyo qoraal ah
naadiga ah wax akhriska ee magaalada muqdisho ay dhallinyaradu ka hirgeliyeen ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida ra-iisul wasaarihii hore ee dalka baakistan cimraan khan ayaa maxkamad dalkaasi ku taalla ay soo saartay waaranka qabashadiisa ayaa xisbigiisa dhexdiisa ka sameeyey guddi maamuli doona hogaaminta xisbiga uu isagu hogaamiyo haddii sida ay xukuumaddu doonayso la xidho cimraan khan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka baakistan islamarkaana ah laacib magac weyn ku leh ciyaarta kriketka ee dalka baakistan iyo dunidaba ayaa hogaaminayay dibadbaxyo dalkaasi ka dhacay kadib markii xukunka laga riday sanadkii hore waxaana la diiwaan geliyey kiisas badan oo isaga ka dhana booliiska ayaa isku dayey in ay qabtaan salaasadii lasoo dhaafay cimraan khan balse taasi may suurto gelin waxaana ay taasi keentay in booliiska iyo taageerayaashiisu ay isku dhacaan waxaa la sheegay in afar iyo sagaashan kiis oo dacwada ah oo ka dhana cimraan khan lagu soo oogay khan ayaa toogasho lagu dhaawacay bishii noofembar ee sanadkii hore waxaana uu sheegay in halista caafimaad ee ku hareeraysanay ay intii hore ka badan tahay haatanna xabsi loo diyaarinayo mar uu la hadlayey wakaaladda wararka ee reuters wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa sabtidan maanta u safray dalka masar safarkaasi oo muujinaya in cilaaqaadka u dhexeeya labadaasi dal toban sano kadib uu dib u soo wanaagsanaanayo kadib markii xidhiidhka diblomaasiyadeed ee dalkaasi lasoo afjaray kadib afgembigii madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi lagu sameeyey iyo geeridiisii oo xigtay taasi oo ka cadhaysiisay xukuumadda ankara oo xulufo la ahayd mursi booqashada mafluudka sioklo ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee diblomaasi heer sare ah oo turkiga uu ku tago dalka masar tan iyo markii taliyihii ciidanka ee masar ee xilligaasi haatanna ah madaxweynaha waddanka masar cabdifataax al siisi uu hogaamiyey afgembigii mursi xukunka lagaga tuuray bishii julaay sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxaana ay taasi ay ku soo beegantay booqashada koosi oklo isaga oo toddobaad amaba laba toddobaad uun ka hor dhiiga masar ee dalkaasi masar waa ra-iisul wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi masar sameex shukri uu booqday waddanka turkiga taasi oo muujinaysay taageero kadib dhulgariirkii weynaa ee ku dhuftay dalka turkiga oo in ka badan konton kun oo qof halkaasi ay ku dhinteen iyadoo dhulgariirkaasi sidoo kale uu saameyn baa xadla ku yeeshay waddanka siiriya intaasina ah dhegeystayaal waxaa ku eg warkii dunida duhur wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatan aynu wada gudagalno barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo wuxuu ku saabsan yahay barnaamijkii madasha dhallinyarada magaalada muqdisho waxaa kusoo diyaariyey wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow
magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya waxaa aada u samaysmaya naadiyada akhriska iyo qoraalka ka shaqeeya oo ay ku midoobayaan dhallinyarada ku jira heerka waxbarashada sare ee dalka naadiyadan ayaa sannadihii ugu dambeeya soo saaraya da-yar badan oo qoraaya iyo kuwo badan oo jecel wax akhriska arrintan ayay dad badani ku tilmaameen inay tahay howl wanaagsan oo kaalin ka qaadanaysa kobaca waxbarashada iyo tayada aqoon-yahanka da-da yar ee soomaaliyeed naadiga garaad kobac waxa uu ka mid yahay golayaasha ka dhisan muqdisho ee ka shaqeeya qorista iyo akhriska waxay sidoo kale hogaankiisu uu ku yimaadaa hannaan doorasho oo daah furan oo xubnaha ku midaysana ay ku doortaan cidda hogaanka u noqonaysa yuusuf abuubakar oo ah guddoomiyaha naadigan iyo burhaan maxamed oo horey u soo maamulay garaad kobac ayaa igala qaybgalaya toddobaadkan barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan idinla socodsiin doono anigoo cabdilcasiis barrowa marka hore soo dhowo burhaan iyo yuusuf waa idinkaga mahad celinaya waqtigaadna siiseen waxaan rabaa bal inaan ku hormaro burhaan waxaad iga warantaa naadigan akhriska loo sameeyey oo dhallinyaro fara badan ay ku xiran yihiin sida aan arkay goorta aad aasaasteen iyo waxyaabaha qasbay in la sameeyo iyadoo naadiyo kale oo akhris iyo dhiirigelinta qoraalkaba ka shaqeeya ee caasimada soomaaliya ka dhisan yihiin waa mahadsan tahay cabdiasiis dabcan naadigan waxaa la aasaasay laba kun sideed iyo tobankii dhallinyaro ayaana aasaastay bacdamaa ay arkeen in maaragta xaggaas ay ka jirto bannaanaan loo baahan yahay in maaragta doorkaas akhriska iyo qoraalka iyo dhiirigelintiisa guud ahaan laga shaqeeyo oo waqti la geliyo oo dhallinyaradu ay helaan maktabado meelo ay wax ku akhriyaan iyo asxaab kaleetoo la macnaha la la fikradahoo ay la bahoobaan oo gurubyo ay iskula biiraan oo sidaas ay maaragta wax iskula akhristaan oo waqti ay wada qaataan marka naadiga sidaas ayaa sababtaas ayaa dhaliday waxuuna ka shaqeeya arrintaas iyo arrimaha la xiriira dhiirigelinta akhriska wax qoridda maqaal wadaagidda iyo ugu badnaan buug qoridda iyo wixii kaleetoo la xiriira arrimaha maandhiska akhriska iyo qoraalka waa tahay yuusuf waxaad maanta la wareegtay xilkii naadigan iyo hogaankiisa adigoo horeyna xubin uga ahaa waxaad iga warantaa inaad la wareegto xilkan ma waxaa ka horreeyay inaad doorasho samaysaan sideese hogaanka maamulka iyo naadigan akhriska ka shaqeeya uu dhisan yahay haddii aad tafaasiil naga siiso aadi aada umahadsan tahay naadigaani horta waxaa waaye muhiimadu waxaa akhriskii qoraalka waaye ummad soomaaliyeed mar walba waxaa la dhahaa dee wax ma akhriyaan wax lee sheegaana la dhahaa sidaas darteeda anagoo taasi aan ka duulayno ah waxaan sameynaa naadi akhris iyo qoraal ah rag badana naadiga xilal kasoo qabtay mar walbana waxay ahayd sanad walibaba waa gudoomiye cusubaa la dooro jiray anigana hadda meesha doorashaa ku imaaday oo maanan magacaabis maanan ku imaanin doorashaa ku imaaday muhiimada ugu weyn waxawaaye inaan wax akrino ummadeenana aan gaarsiino in wax la akriyo ee tahay mid aad u wanaagsan wax akrintana inaan meel fiican aan ku gaari karno
waa tahay burhaan xilkii maantaad ka tegaysaa yuusuf baad ku wareejisay waxaad iiga warantaa wakhtigai aad shaqaynaysay maxaad la soo kulantay oo ku saabsan dhallinta inay wax akhriyaan iyo dhiirigelinta aad samayseen ma jiraan wax caqabadaa oo kaa hor yimid bal haddii taas qudhaada tafaasiil naga siiso aad yaad u mahadsan tahay way jiraan horta caqabado hawl walba caqabado way leedahay caqabado weliba xataa aad iyo aad maaragta u culus oo la gaarsiiyey heer inaan maaragta xoogaa waxyaaba badan oo aan higsanaynay ay noo suurtageli waayaan caqabadaha marka aan xusi karo waxaa ka mid a horta xirfadihii dadkii iyo waxawaaye dadkii wax kula qabanayay inta badan oo qof walba wax u baahan yahay manaa dadkii wax kula qabanayo oo nugulexnugu xeera ama xafiisyada igu magacownaa ama aan arrimaha igala shaqaynayay oo intooda badan xoogaa xaggooda caqabado badan ka jirtay aan u sababeynayo xoogaa xirfad yari guud oo dhallinyarada soomaaliyeed haysata dhinacyo badan markii loo fiirsho oo xaggii dulqaadka xaggii arrimaha xalinta arrimo badan oo munaasaba xiliyo adag in la xaliyo u baahan marka taas markii laga soo tago arrimo kaleetoo si guud qoraalka iyo bahda akhriska u wajahayo oo maaragtay la xiriira xagga maaliyadda oo kale caqabada u weyn oo maaragtay waxyaaba badan adaan ay noo suurtagelin waxaan qorsheenu ahaa inaan maaragtay maktabad weyn oo publiga aan samayno laakiin arrimo maaliyadeed awgeed ayay noo suurtageli weyday inaan waqtigaas ku soo aan maktabad macquula aan samayno laakiin bedelkeedan waxyaaba badan isku daynay marka arinta maaliyadda arinta laftigeeda maaragtay dhaqaalaha oo iyo arrimaha amniga iyo arrimaha xataa siyaasadda xataa laftirkooda oo ay saameyn dhinaca markii laga firsho way nagu leeyihiin marka caqabado way jiraan caqabado aad u fara badan aa jira marka kuwaas ayaan ka xusi karaa aad yaad umaadsantahay yuusuf ee caqabadaha burhaan uu ka sheekaynayo adigay hadda ka hor yaalaan oo shaqadii la wareegay maxaad eh, ka baratay shaqadii ninkan uu qabtay guddoomiyihii hore ahaa iyo in dhallinta la wacyi dhiso marka laga yimaado waxyaabaha aad adiga qorsheynaysaa waxyaabihii ay raggan kale gaari waayeen qayb may ka tahay in ha aad iyo aad u mahadsan tahay in barnaamijka in waa naadiga keliya un wuxuu ku saabsan yahay aqris iyo qoraal waa weli xitaa yacni magac soomaaliyeed xitaa muusan ku darsoonin xitaa aqoonsi sidaa naadiga ma lahan oo xagga iyo dowladda wax aqoonsiga kuma haysto laakiin insha allahu tacaala waxyaabahaas oo dhan waxaan rabnaa inaan yani aan ka miro dhalino aan gaarsiino sanadkaas walow uu sanadka uu iska yaryahay haddana waxyaabo badan aa aniga igu duwan iyo waxyaabo gudoomin burhaan uu yani in yar oo xoogo caqabado ku noqday inaan sii xalino oo kadib aan sii gaarsiinaan rajeynayna hadduu ilaa raali ka noqdo Eh, gabdhaha k- eh, qaybta ka ah ee ururkan akhriska ah waxaad iga warantaa inta ay dhan yihiin iyo haddii ay jiraan fursado uga bannaan shaqooyinka ay qaban karaanoo aad haysaan ma jiraan amaba horey ay gabdhuhu u qaban jireen in ha in naadiga horta ugu badnaan waa waxa hadda uu ka kooban waa gabdhaha u badan oo wiilalna way ku jiraan balse laakiin doorka gabdhaha aad iyo aad uu u muhiimsan yahay wayna sameeyaan xilal badanaa jiro oo gabdhaha ee naadiga ka hayaan way jiraan in sidoo kale waxaa kaloo jiro in waxyaabaha ugu muhiimsan oo naadiga oo walow maanta gudoomiye burhaan oo aad yacni yacni dadka soo xaadiray dadkii oo qoraala maqa- maqaalada tirada badan qorayay yacni aad u abaalmariyay badankoodana oo gabdho ahaa waa gabdhaha door muhiimsan ayay ka qaataan barnaamijkani waana gabdho badan waxaa la helaya naadiga ka tirsan oo bugaag qoray gabdho badan waxaa la helaya oo naadiga ka tirsan oo xitaa wiilasha ka aqris badanaa la helaya oo wayna jiraan insha allahu tacaala waana rajeynaynaa in xitaa naadiga ma lahan gudoomiye ku-xigeen ma lahan insha allahu tacaala xitaa gudoomiye ku-xigeen naadiga xitaa waxaan u magacaabi doonaa gabar aan rajeynaynaa si doorkooda ay usii wataan Eh, burhaan guddoomiyihii hore ayaad ahayd oo naadigan hogaaminayay Eh, waayadii ugu dambeysay dadka wax qora ama kuwa wax akhriya ee cilmiga la saaxiibka ah waxay aad u dhaliilayeen hanaanka wax loo qoro iyo fikradaha sida loo ceriyo dhallinyarada maanta oo qaarkood la leeyahay qofkii oo aan garaadkiisii iyo aqoontiisiiba uusan gaarin inuu buug qoro ayay durba ku degdegaan halkay ahayd inay wax badan akhriyaan oo wax badan oo aqoona ay qaataan dadka wax qora ee aad la kulantaan ee dhallinta ah cilladahaas ma ku aragteen Een, waa run waan ku aragnay Een, wayna jirtaa in maaragtay qofku uu asagiiyoon xog badan hayn asagiiyoon da-aadiisa gaarin uu sheegto inuu macluumaad badan uu soo gudbinayo xogo badan oo uu hayo buugtii uu qorayo way jirtaa aad iyaad u jirtaa taas wayna badan tahay Een, xagga maqaalka buugta kaliya maahane qoraalada xataa waxaa dhacda in dad maaragta qoraalla ay sameeyeen lasoo inta lasoo qaato uu qofku uu iska dhigo inuu asagu maaragta uu asxaabtiina uu la soo wadaago oo hatadanba dadka maarata inta badan aan hadar aan ugu badan oo qoraalmooyinka sameeyey badankooduba xogta ayaga ma leh ee dad kale ay kasoo qaateen oo xubno noocaas oo kaleeta way jiraan marka taasna waxaan isleeyahay waxay sabab u ah een, nidaam darrada guud ee macnaha ama nidaamka cadaaladda oo kuley waa arrin annaga naga sarreyda qofkii waxa waaye waxaad wax qorta anagu ma dhihi karno ama wixii uu qoray iyo wixii nala soo wadaaga kuma celi karno arrintaas marka waxay ka fiicnaa lahayd maaragta arrimahaas inay door kaloo bannaan oo hay-ado dadka kala saara iyo nidaamyo dadka kala saara inuu jiro ha dadka caqligooda bisa kala saara iyo maaragta kartidooda qof walla qofkii qofkii u garta inuu buug qori karo dad waxaa laga yaabaa xogo badan iyo macluumaad badan hayo una qalma inay buug qoraan oo buug badan dadka la soo wadaagaan inaysan buugtii aysan qorin oo ay dib u dhigtaan oo ay leeyihiin weli annaga cilmiganu waa yarya halka dad kaleeto xogtoodu aad u yar tahay ama siyaabo kale ay dhiirigelinayaan ay buug badan qorayaan oo aad iyo aad weliba shan lix toddoba ay sii marka qaar gaarsiinayaan inta badanna aysan wax ay akhriyeen iyo macluumaad badan uusan ku jirin oo buuggii un ay tahay waa un qormo ay tahay maahane marka dad naga sarreeyay u baahnaa leed arrintaas iyo oo dowladda ama ururo kaleeto arrintaa ka shaqeeya marka urur noocan oo kale inuu muqdisho ka dhisan yahay maxay faa'iido u leedahay bulshada iyo daa'irtaba aad iyo aad waxay horta faa'iido badan ayay u leedahay Waan meel saan horeba kugu sheegay waxa waaye aad ka heli karta dad badan oo qofka lamaan ah ama ku aragti ama ka agdhow uu u weeshado asxaab uu ka dhigto oo uu ku hormariyo een, waxyaabaha uu soo bandhigayo tusaalahan oo kale annaga waxaan leenahay gurubyo eh, ama macnaha social mediaha ah Een, waxaanu samaynay qofkii markii uu wax soo qoro uu kasoo falceliyo booggii uu akhriyey ama xogo kaleeto macquula uu nala soo wadaago asxaab maarata la falanqaydo oo uu la soo wadaagi karo ayuu helayaa oo oo maarata la fikradahoo oo maskaxdoodu macnaha een, dhinacaas ay u jeedo marka sidaasoo kale xaggii een, social media markaan kusii baahino dad badanaa markaas kasoo falcelinaya marka qofkii sidaasu wuxuu ku heli karaa dad maarata uu xogihiisa la wadaago marka arrintaas sidaas ay ay muhiim u tahay in qofku uu ka mid yahay naadi- naadigeenoo kaleeta
yuusuf eh, qoraalkaad ka sheekaysaan iyo akhriska dhallinyarada in la wacyigeliyo iyo dal burbursan oo dhibaata ay ka dhacday oo hadda uun dib usoo kabanaya welina siyaasadiisa dowladnimada aysan fadhin ayaad ka shaqaynaysa waxaad iiga warantaa daayarta halkan ku jirta sidee eh, meelaha ay ay diiradda saaraan inay wax ka qoraan ama ay jecel yihiin inay ka sheekeeyaan ma siyaasadda uunbay ku saabsan tahay ma arrimaha bulshada ayaad xoogga saartaan xaggee ka warantaan qoraalkeena xaggee u badan yahay in horta ugu horeyn anaga badanaa horta wax qoraalka yacni qofka markuu in badan wax aqriyo wax qoraa dadka in yacni steeb koowaad ama maaragtay in waxyaabaha ugu horeeya dadka mar walba naadiga kusoo biira aan ku dhiirigelin waxay tahay horta inuu wax aqriyo qofkana oo aqriyo waxa uu jecel yahay maanta haddaan dhaho aniga oo yacni arrimaha taariikhaha aniga oo jecel haddaan buwaag kale aan isku mashquuliyo xooga waxaa waaye aqriska raaxa igulma yeelanayo in wax inaan aqriyana waa ka caajisaya marka qof walba waxaa ku dhiirigelinaa waxa asiga uu jecel yahay inuu aqriyo hadduu taariikh yahay haddii yacni m- madadaalo kale ay tahay oo aqriyo kadib intuu asiga aqriyo in la mid ah markaa uu qoro marka mar walbo dadka wax qorayana yacni wax qoraal soo gudbinayana waa wixii in badan ayaga aqriyeen ay kusoo gudbiyaan Eh, xirfadaha oo kale in dhalintu ay wax ka qoraan ama ay darsaan soomaaliya aaday ugu yar tahay dalalka hormarana dhalintiisa sidee xirfadaha ay u bartaan ama ay wax uga qoraan ama ay u naawilaan ayuu horumarka ay ku gaaraan welina ma lagu fikray in dhalinta maanta wax qorta eh, dhinaca xirfadaha ay wax ka yidhaahdaan ama ay wax ka qoraan iyo amaba ugu yaraana cilmi baartaan si wax badan loo ogaado in haa haa in maasha allah dad badanaa jiro bana- in yani sida dunida kale a u gaarna anaga waxaan sameynaa dee buwaagtooda inaan qabana turjumnaa yani waa la turjumaa dad badanoo soomaaliyeeda jiro yani buwaagtaasay turjumaan din buwaagtii markii la turjumo dadkii way aqriyaan markay aqriyaan kadib mar walbo anaga aan waxheelnana oo mar walbo xirfada cusub kale aa dunida aan kusoo biirinayna ka mid tahay marka ugu horeyn tooda qabanaa waan turjurnaa diitana wixiina inooga soo baxa teena aan ku dabaqnaa marka halkii ayaga joogaan meel ka sarayso inaan gaarnaa mar walbo aan ku haminaa Eh, burhan dhinaca akhriska oo kale sidee u dhiirigelisaan dhallinyarada idigu xiran Eh, dadka xubnaha ka ah eh, naadigan keliya miyaad eh, u yeertaan oo akhriska qayb ka ah mise guud ahaan cid kastoo dhallinyarayo muqdisho joogta oo ay soo gaari karta ayay u furan tahay naadigan inay kusoo biraan aad iyo aad Een, waa dadka dhan horta way u furan tahay oo een, dabcan shuruudaa jira shuruudahaas qofkii maaragta kasoo baxo dhan way u furan tahay Een, si gaara marka een, laba arrimood ay isugu jiraan Een, xubnaha naadiga een, arrimo badanaa ayagay quseeyaan oo arrimo sanadlaa macnaha ma- ee bilaah ama asbuuclaah oo aan qabanno oo xubnuhu ay ka qayb qaataana jirta wixii guud ee ama tababara ama wixii kaleeto ay ay bulshadu nagala qayb qaadan karta iyaguna way jiraan sidaasoo kale marka tababaro ayaan dad maaragtay xoogaa aan xooga badan iyo macluumaad badan ku tumayno bulshada haldoorkoodii oo mararka qaarkood asuuno oo maaragtay een, een, bulshaduna kaleetana ay nagala soo qayb qaadato Een, xubnaha naadiguna ay si gaara ay fursadaas ay jaanis ugu helaan inay maaragtay ka faa'iidaystaan marka labada dhinacba way isugu jirtaa oo xubnahana si gaara macluumaadka way u faa'iidaystaan si bulshada kaleetana qayb way ka tahay oo barihii bulshada iyo waxyaabihii la xiriiray haldhacyadaas ayaa anagana maaragtay waxyaaba xogahen aan kula aan kula wadaagna wayna naga maaragtay wayna kasoo falceliyaan oo inta badan waa way nagu xiran yihiin dad badan
waa karta markii aad fiirisaan marka sida dhalintu ay uga soo jawaabaan eh, dadaalada aad muujinaysaan intay gaarsiisan tahay ma da'yarta ay iskuulaadka sare dhigataa xiisaysa eh, shaqooyinkan aad haysaan ma kuwa jaamacadaha bilaabaya dugsiyada sare kasoo baxaa jecel si guud ahaan dhallinyaradoo dhan arrintan soo jiidasho u leedahay Een, een, meeshaas waa waa muhiim waaye marka een, intaan anagu aragnay ama xubnaha naadiga ama dadka na soo codsada ama dadka wax nala soo wadaaga boqolkiiba een, sagaashan wax ka badan waxaan dhihi karaa ama boqolkiiba boqolba sida hadda artaan anagu anagu maanaan arag qof ganacsada oo magaalada jooga dhallinyara oo nagu soo arrimaha nala soo wadaaga inta badan ma dhacdo dadka jaamacadaha dhigta iyo dadka een, maaragtay iskoolada dhigta oo weliba xataa secondary-ga dhigta labadaas qaybood kaliya ayaa xubnana ka ah naadiga een, si guudna macalimiinta xataa jaamacadaha dhigaa way ku yaryihiin oo dad kooban ama dadka aan tusaalaan oo kale shaqeeya ee magaalada ku jira inta aan anaga aan ognahay waa dad aad u kooban dadka naga naga qaybta ayaguna codsada inaan maaragtay aanan toos aysan xubin u noqon ee ay noqdaan xibin ee aan aan joogto ahayn aan noqda inta badan saasay codsadaanoo kaliya aan maaragtay si xogow usoo gaaraan kaliya marka een, waxaan kuu sheegi karnaa dadka nagu xiran ama dadka aan war inta badan arrimahan daneeya inta aan ognahay ama xogaha noo diiwaan gashan dhammaantood ama dhammaantood wax ku dhow waa dadka waxbarashada ka shaqeeya oo ardayda ah.
akhyaarteenna la socotahay toddobaadkan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo idinkaga imaanaya muqdisho tan iyo kulanti dambe waa cabdilcasiis barroweede leh warsan iyo salaama
aad buu mahadsan yahay cabdicasiis barrow oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi madasha dhallinyarada oo uu ku soo diyaariyey magaalada muqdisho halkaad kala socotaan waa v o a haatanna hargeysa suldaan sayid awjaamac warsame oo loo yaqaano suldaan duceeye waa shan iyo lixdan jir ku dhashay magaalada burco waxa uu caan ku yahay islamarkaana uu ku xeel dheer yahay arrimaha afka hooye ee soomaaliga isagoo si farshaxanimo leh ugu duceeya afka soomaaliga khadar maxamed cakulle ayaa la kulmay waxaana uu kala sheekaystay arrimo ay ka mid yihiin ducooyinka roobka noocyada dhirta iyo sida uu ku xafiday ducooyinkaasi
miyaad xafiday xagga bal dhirtu waxay noo dambaysa ducadan ku horeyno miyaad xafiday Ah, runtii cakulow m- maxba maan qorin Een, waa iska miimri rabaniya Een, waa sida muxuu ahaye gabayga oo kale waa sida gabayga kale waad arkaysaa muxuu ahaye qaafiyada muxuu xaraf xarafka aan- aan ka qaadin mowti marka xaraf xaraf unad af soomaaligana nin dhaqan yaqaanaba hoo mowti af soomaaliga marka hore si wanaagsan u yaqaana Ee, meel kamaan qoranin markii salaadii la- laga baxay mikrofoonkaad waxoogaa qabsatay af soomaali baad ku ducaysay duca isku toosan bal haddaad een, isku dayda inaad wax naga maqashiisto ducadii berigii hore horta waxaan ku ducayn jiray afka carabida ku ducayn jiray Een, markaa muddo taariikh imaka aan aad isii fogeyn ayaan ducadan soomaaliga ah bilaabay markii hore carabidan ku ducayn jiray duca soomaalidan macnaa waa miimiri rabbaaniya oo ilaahay un subxaana wa tacaala ha xusuuso muxuu ahay qalbigayga inuu ku riday weeye waa jeclaystay inaan ummadda u duceeyo waliba muslimiinta u duceeyo waxaan odhan lahaa haddii aan ducadaa bilaabo bilaayooyinka basanbaaska baabaa bukhliga beenta barakaca barya aadamiga allow naga nami digin tafantoofka iyo tiiraanyada iyo tabaalada iyo talaxumaanta iyo taxtalamarka iyo tafaraaraqa iyo toobadla-aanta allow naga nabadgeli kufriga kadeedka kadabla-aanta kibirka karaamadarada iyo karoonaha allow naga nabadgeli jahliga iyo jaarnacaybka jaasuusida isu dabajeedinta iyo kala wejidadabka iyo jahanamo allow naga nabadgeli xidiga xasadka xinaanaasaha xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allow naga suuli qurunka qashaabiirka qishka iyo qaxarka qiimo darada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga iyo qaxdiga allow naga nabadgeli sileeca saxariirka saymaha suluf abaarka sicir bararka sabaaniyada iyo samhariire allow naga nabadgeli naxliga naruura darada nuqsaanta nasiib xumaanta nuxuusnimada namiimiyaha iyo nifaaqa iyo naarta allow naga nabadgeli faqriga fawaaxishka foolxumada fusuq iyo fasaadka fayraska faaliyaha fowxisada iyo falalowga iyo fitanka allow naga nabadgeli cudurada colaadaha cawaaqib xumada cisyaanka iyo ceebta iyo caydha cadhadaada iyo cadaabta allow naga nabadgeli welwelka welbahaarka waayaha walaaca waqti luminta wanaag nacaybka allah ayow naga nabadgeli ducada markaynu ka soo gudubno sudaasayid adoo waqtigaaga ku mahadsan soomaalidu inta badan een, ninaan xoola soo raacin waa yarta meesiyada xoolaha maxaad ka raacday waxa weeyaan waa shaqadayda weeyaan marka horta waxaan ahaa miyi ku dhalad baan ahaa aan xafaayad loo xidhno misaasad nuugin oo xool lagu ridin oo daragad la saaray oo naaska hooyo jaqay oo la gardaadiyey ayaan ahaa oo xanjeerka loo xidhay oo la miji saaray baan ahaa oo aan magaalo ku dhalne miyi ku dhashay kuna barbaaray waxaan muxuu ahaye shaqada ka bilaabay inaan raaco maqasha markii dambena waxaan ka bilaabay muxuu ahay ku xigsiiyey ariga inaan ka adkaado kadibna geela ayaa lay diray muddo toddoba sanadooda ayaan geel jire isugu bixisa ahaa markii dambe waan ku barbaaray anigoo nin weyna ayaan geed hoostii oo miyigaa qur-aanka ku bartay kadibna macadka ayaan galay sidaasa muxuu ahaye arrinta ay ahayd waxa weeyaan dhirtan imika ma xusuustii reemiynimada dhallinyaranimada weli ku xasuusan tahay oo waa dhirtii aad garanaysay mise iyaga laftigooda iyagana waad qoratay waad xafidayoo een, qoraal baad ka soo runtii waxba maan qorin si kasta u qora ninku kayntan muxuu ahaye isuma keeni karo mae dhammaan kayntan waxaa isku jirtaa kayn xooluu daaqaan iyo mid xooluna daaqaan dadkuna daaqa oo midhaa dabiiciga laga gurto oo k- geed- kaynta gaagaaban iyo kuwa yaryoo dhulka jiifaba oo qaraabka kuwa la yidhaahdo ayay isugu jirtaa dhirtani xagga muxuu ahaye roobka haddaan ku daro ilaahu cirka madan khayr qoom muntafico macal baraka oo danab wax dila duufaan dabaylo dabangaabiyo duro daad wax rago lahay nabad iyo caana qaba mirihii mayracii mayaygii mahiigaanadii soo noqnoqon jiray badda beriga buuraha banaanada iyo tagoga iyo tuuraha iyo ayda iyo idhankaba roobkii maanshayn jiray allah kaasaanu ku weydiisanayna ilaahu kii soo saari jiray simaarta dadkiiyo taduunyadaba saarka iyo cubdhalaanka gasankasta burburka dhuyacagga muuyaalaha jeerjeerada gahaydha dhuumoodka dhafaruurta hoobta gomashaaga madheerka midhacaanyada himirta hungurudhubuqda wancadka iyo soonahada iyo hiishiyo jaadeerka gadxamarka gatawaha gabadayaha iyo guryafanka gagaboodka goraya kaga xaariska geedwaraabaha buuxisada iyo dufuloodka iyo foodcadaha jilabka majinka marigiya daaliska xubno xubnoolaha maraamadoobeeyaha iyo maaruga xadhig xadhigga ibaroorka qabashaarka iyo gaxarka cayada kalajaadkaha xaqaqarada jawjawlaha baacbaclaha labiyarta kabaqoyska iyo winiiqa iyo hadhaca iyo intan la midka ah allah ayow roobkii soo saari jiray xamakowga iyo xaadowga iyo gacayrada iyo sabkaxda iyo maroorada iyo carablo-aadka iyo uneexada iyo faradheeraha iyo doombirta iyo cilalka iyo korajaaga iyo timayuluqda iyo likaha iyo faraxuushada iyo baryanaylka iyo goonka inta goonka inta la midka allow roobkii soo saari jiray qadhoonta dhuunlasta cali ooyaa jinow dhanaanka xagar cadka xagar madowga qararida lajiidaaga bisaq iyo tabog iyo salaalmacda ilka cadayska iyo inta la midka allah ayow roobkii soo saari jiray maadha danyada maajeenta darifka dunqaaraha dayraanka dixida doomaarta duurka dareemada sifaarka iyo sadexada iyo baloolaa baloola cagaarka iyo jaba ogaha baalxooraa iyo xarfada iyo inta la midka allow roobkii soo saari jiray qadhoonta dhuundhasta cali ooyaha jinow dhanaanka xagar cadka xagar madowga qararida lajiidaaga bisiqiyo tabag iyo ilka cadayska inta la midka allah ayow roobkii soo saari jiray
aamiin baanu leenahay intaasi waxaa ku eg waraysi uu khadraca kulala yeeshay suldaan sayid aw jaamac aw duceeye loo yaqaano halqiise ayaan waraysigaasi ka soo qaaday muusigkaasi aad maqlaysaana wuxuu hordhoocu yahay maxamed saleebaan tuweec iyo khalima xaliif cumar maqool waa hagaagi dhegaystayaal raalli ahaada heestaasi allah u naxariista xaliimo khaliif cumar magool oo keliya ayaa qaadaysa waxaana ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kala kulmayno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo